maamulka islaalka xalan ee magaalada gurixeel ayaa si rasmi xariga uga jaray qayb cusub casri ah loogu daryeerayo afka ilkaha taasoo qaybka cadaalada lagu hamlinayo adeegyada caafimaadka gobolka gaduud munaasabadda harjadka ayaa waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada guriceel iyo sidoo kale dhakhaatiir bulshada rayid iyadana lagu soo bandhigay qayb casri oo lagu talagalay in lagu daryeelo laguna daweeyo cudurada afka iyo sidoo kale ilkaha nadiifinta ilkaha iyo sidoo kale adeegyo la xiriira caafimaadka guud ee afka ugu horreeya waxaa ka hadlay doctor liibaan cabdi dirito agaasimaha isbitaalka isagoo la sheegay in qaybtani qayb ka tahay qaybaha isbitaalka ka kooban yahay waxaan u joognaa inaan xariga ka jarno qaybta afka ilkaha ama dentalka oo isbitaal xalane oo yacni aan kusoo kordhinay qaybihii muhiimka u ahay isbitaalka u ahay aan kusoo kordhinay islamarkaana aan keenay dhakhtar khabiir ah muddo sagaal sano ka badan ka shaqaynaya soomaaliya islamarkaana ah rugcaddaa ku takhasusay ilkaha doctor mais inaad ila soo dhaweysan ayaan rajeynayaa intaas kabacdi anoo ka faa'iideysanaya xafladda furitaanka qeybta afka ilkaha istaalka xalane waxaan rabaa insha allahu tacaala laga bilaabo saddex labaatanka bisha ooaan maanta beri bilaaba beri ah ilaa iyo saddex labaatanka bisha novembar muddadaas halka bil ah dhammaan shaqada iyo baahida oo afka ilkaha fifty percentage ayaan dhaafi doonaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala qaybta afka ilku waa noo furan tahay bulshada degmada guriceel ayaa si deera usoo dhaweeyey furitaanka qaybta cusub iyagoo tilmaamay in ay tahay tallaabo horumar oo muhiim u ahayd koruqaadyada adeegyada caafimaadka ee magaalada guriceel ee gobolka gaduud marka aad iyo aad waxaa ugu faraxsanahay in lagu soo kordhiyey qaybta afka daweynta iyo daryeelka afka dhakhtar aad iyo aad u howlkarsan doctor mayaas oo aan saaxiibo nahay kusoo biiray isbitaalka waxaan leeyahay doctor soo dhawow kusoo dhawow bahda isbitaalka xalana hosbital xalana hosbitalka oo ku caanbaxay daryeelka iyo daweynta dhammaan baahiyaha ka jirto magaaladan gurceel marka qayb ka mid ah baahiyaha ka jirto magaalada waxaa ka mid ah qaybta afka saas darteed ayaan maxaa la dhaha isbitaalka u gartay in lagu soo kordhiyo sidaan maxaa la dhaha afka iyo iyo daryeelka bismillaah magacaygu waa nafisa maxamed xaashi waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka xafladda daahfurka tareeni dhantalka ee istaal xalane waxaan leeyahay waxaa jirto bulsho badan oo baahi u qabto kusoo dhowaada istaal xalane iyo ilkaxilis taya fiican isbitaalka xalan ayaa wuxuu qayb ka isbitaalada ku yaala degmada gurceel ee gobolka kuwaasoo ku tartamaya si wax looga qaba lahaa caqabadaha la xiriira caafimaadka degmada gurceel ee gobolka galgaduud